madaxweynihii hore ee koonfur afrika islamarkaana ahaa hogaamiye lagu yaqiin u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha nelson mandela ayaa maalin kale ku qaadanaya cusbital maanta oo axada isagaoo laga daweynayo oo fureen maalintii sabtidiina saraakiishu waxay sheegeen in hogaamiyihii la dagaalanka midabta koorkii koonfur afrika mandela xaaladiisu ay wanaagsan tahay islamarkaana ay ku socoto daweyn dhecaan wasaqa looga saarayo samabadiisa afhayeenka madaxweynaha koonfur afrika mark maraj ayaa sheegay in mandela uu si fudud u neefsanayo kadib markii daweyn lagu sameeyey dhakhaatiirta ayaa sheegay in sambabada mandela ay dhacaan ku soo daynayeen jirkiisa hase yeeshee hadda ay xaaladiisu wanaagsan tahay oo uu neefsanayo isagoo aan dhibaato kala kulmaynin daweyntiisu way socotaa niyaddiisuna way wanaagsan tahay ayuu yidhi qaar ka mid ah dad hortubnaa cusbitalka lagu daweynayo mandela ayaa aaminsan in kumanaan duco ah oo meelo kala duwan oo dunida ah looga ducaynayo ay wax ka tareen soo kabashada caafimaadkiisa dadkaasi waxaa ka mid ahaa yaaser nengi oo ka tirsan saraakiisha ammaanka ee dalkaasi dhakhaatiirtu ma ahayn buu yidhi dhakhaatiir iska caadiya ee waa kuwo bartay waxa ay daweynayaan waana ku kalsoonahay buu yidhi inay daweyn doonaan mandela intaasi waxaa sii dheer buu yidhi ducooyinka ka imanaya dunida oo dhan iyo dalka koonfur afrika ayaa qayb ka qaadanaya soo kabashadiisa caafimaad mandela ayaa la aaminsan yahay in samabadiisa ay waxyeelo ka soo gaartay cudurka qaaxada oo samabada kaga dhacay isagoo toddobiyo labaatan jir a xabsina ku jira lana dagaalamayay xukunkii caddaanka laga tirada badnaa ee koonfur afrika iyo midabta koorkii mandela ayaa gelinkii dambe ee arbacadii la dhigay cusbital ku yaala britoria bishii disembar ee dhammaadkii sanadkii hore ayay ahayd sidan oo kale markii loo dhigay cusbital isagoo laga daweynayay caabuq ama infekshan kaga dhacay samabada isla maalintii la dhigay cusbitalka ayaa madaxweynaha dalkaasi jacob zuma waxa uu u sheegay dadka koonfur afrika inaysan argagixin oo xaaladda mandela ay wanaagsan tahay ma jiraan wax warara oo la xiriira caafimaadkiisa oo rasmiya oo lasoo saaray afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay taageerayaasha sida aadka u taabacsan hogaamiyaha afariyo sagaashan sana jirka ah master mandela oo ah nin haysta abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaan nobel peace prize ee ku nool koonfur afrika ayaa waxaa la soo dirsay werwar ay ka qabaan xaaladda caafimaadka ee mandela waddankaasi oo looga arko haliyey qaran iyo xitaa meelo kale oo dunida ah madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay khamiistii lasoo dhaafay inuu aad uga walacsan yahay caafimaadka mandela isagoo ugu yeeray haliyey mudan in lagu daydo master mandela ayaa ku dhowaad soddon sannadood ku qaatay xabsi xilliga oo uu ka soo horjeeday midabta koorkii koonfur afrika wuxuuna astaan qaran u noqday nabaddii iyo dimuqraadiyaddii waddankaasi ka islaaxday kadib tobannaan sano oo ay dadka madowga ah ee dalkaasi ugu tirada badan ay ku hoos noolaayeen cadaadiska iyo dhibaataynta dadka caddaanka ah ee laga tirada badan yahay wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee koonfur afrika oo madow ah intii u dhexaysay kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii